madashu mar walba waxay u taagan tahay diyaarna u tahay in ay tabasho kastoo timaadahay ay muxuu ahay sidii ugu habboon ee suurtagalka ah ee markaas loo xaqiiji kara in ay u xalliso ayadoo marnaba in la taagnaado oo aan hore loo soconin aanay khiyaar furan ama muxuu ahay wax furan aanay ahayn oo aan horey u soconno haddii markaa dadka qaarkiis ay ay ku qanci waayaan ama tabasho ay qabaan sidaa sida ugu fiican oo maanta madashu ay gaari kartay go-aan oo hore loogu soconaya ayay ahayd go-aanada madasha cidna looguma roonaado cidna looguma darnaado waxaa loogu roonaadaa oo keliya maslaxadda soomaaliya sida ay suurtagalka ku tahay oo maanta ay ku soconayso spiritka go-aanada lagu qaadanayana waxay ahayday maslaxadda soomaaliya ee maanta maxay ku socone maslaxadda soomaaliya si ay u socotane waa inaan bixinaa qiimi qiimiyay leedahay waxaan qiimi la-aan baxaya ma jiro marka dadaaladeenni intaasay ku saabsanaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan rabaa iyo qeybaha kala duwanee bulshada waxaan rabaa mar kale inaan u sheego go-aanada madasha marna kuma salaysna cid gooniyaha in loo hiiliyo cid gooni ana laga hiiliyo ama degaan gooniyaha in loo hiiliyo degaan gooni ana laga hiiliyo laakiin mar walba in soomaaliya hore loo hi soomaaliya loo hiiliyo waayo spiritka lagu shaqeeyo soomaaliya in hore loo hi loo hiiliyaana waa in soomaaliya hore loo wadaa oo ay hore u socotaa mar walba oo aanay dibna u noqonin meesheedana ma dhaafayso way taagnaanaysa aan la dhihin intaas ayadoo spiritka noocaasi lagu shaqaynaya haddana madaxdu mar walba wada tashi wada xaajood wadar ogol ayay ku shaqaysaa wixii dhibaato ah oo mustaqbalka imaan doonana waan xalinaynaa inkasta oo aan maanta la joogo ay dhisan yihiin hay-adihii iyo guddiyadii loo xil saaray in ay dhaqan geliyaan muxuu ahay doorashooyinka soo socda ee mustaqbaliga ah guddiyadaas oo kii heer federaal iyo heer degaan iyo heer muxuu ahay qaran intaba leh oo ay ugu muhiimsan yihiin saddexda guddiye la sheegay guddiga muxuu ahay doorashooyinka dadban ee federaalka ah iyo guddiga doorashooyinka dadban ee heer degaan ama dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka ee isaguna ah heer qaran oo maxaan ku idhahday dalka oo dhan iyo ka dhexeeyo intaba dad soomaaliyeed oo dhallinyaro leh aqoon-yahan leh odayaal leh dad waaye arag oo soomaalida yaqaana ayaa oo mar walba soomaaliya loogu roonaanayay soomaaliya loogu roonaanayay oo aan qof gaara loogu roonaanin ama lagu dhibeynin ayaa la keenay hawshoodu marka wixii ka dambeeya hawsheennu hawl dhinaca siyaasadda kama dhammaanayso oo dadkan waa hogaamiyaashii dad dalkani uu lahaa oo maanta joogay laakiin hawshu dhinaca farsamada iyo guddiyadaas ayay u badan doontaa haddii alla yiraahdo annaguna intaa waa waa waa korjoogtaynaynaa waana taagannahay wax allaala iyo wixii sixid u baahan waa la saxaa